samu'eel cutubka labaatan iyo siddeedaad oo wakhtigaas reer falastiin ciidamadoodii oo dhan dagaal bay u soo urursadeen inay reer binu israa'iil la diriraan akiishna wuxuu daa'uud ku yidhi ogow inaad adiga iyo raggaaguba dagaalka ii raacaysaan oo daa'uudna wuxuu akiish ku yidhi hubaal waad ogaan doontaa waxa anoo addoonkaaga ah aan samayn doono oo akiishna wuxuu daa'uud ku yidhi taas aawadeed mid madaxayga weligii ilaaliya ayaan kaa dhigaya oo samu'eelna mar hore wuu dhintay oo reer binu israa'iil oo dhammuna way u baroorteen waxayna ku aaseen raamaa taasoo ahayd magaaladiisii saa'uulna wuu wada eriyey kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo dhan oo dalka uu ka wada saaray oo reer falastiinna way isi soo wada urursadeen oo shuneem soo degeen saa'uulna wuxuu soo wada urursaday reer binu israa'iil oo dhan oo iyana waxay soo degeen gelbooca saa'uulna markuu ciidankii reer falastiin arkay ayuu baqay aad buuna u gariiray oo saa'uulna markuu rabbiga wax weyddiiyey rabbigu uma uu jawaabin oo riyooyin iyo uuriim iyo nebiyo midnaba uguma uu jawaabin markaasaa saa'uul wuxuu addoommadiisii ku yidhi war ii doona naag ruuxaan leh aan u tago oo wax weyddiiye markaasaa addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen naag ruuxaan leh baa cayn door joogta kolkaasaa saa'uul si kale iska dhigay dhar kalena wuu qaatay wuuna tegey isagoo laba nin la socda oo waxay naagtii u yimaadeen goor habeennimo ah markaasuu ku yidhi waan ku baryaaye ruuxaanta iila hadal oo ii soo kici ku alle kii aan ku magacaabo naagtiina waxay ku tidhi bal eeg waad og tahay saa'uul wuxuu sameeyey iyo siduu dalka uga saaray kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo dhanba haddaba bal maxaad dabin iigu dhigaysaa si aan u dhinto markaasaa saa'uul rabbiga ugu dhaartay oo ku yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye inaan waxaan innaba lagugu iqaabayn dabadeedna naagtii waxay tidhi haddaba yaan kuu soo kiciyaa wuxuu isna ku yidhi samu'eel ii soo kici oo naagtii markay samu'eel aragtay ayay cod weyn ku qaylisay oo saa'uul la hadashay oo tidhi war maxaad ii khiyaanaysay waayo saa'uul baad tahay markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi ha caabsan ee maxaad aragtaa naagtiina waxay saa'uul ku tidhi waxaan arkaa ilaahyo dhulka ka soo baxaya isna wuxuu ku yidhi muxuu eg yahay markaasay tidhi waxaa soo baxaya nin oday ah oo huwis huwan kolkaasaa saa'uul wuxuu ogaaday inuu kaasu samu'eel yahay wejiguuna dhulka saaray wuuna u sujuuday markaasaa samu'eel saa'uul ku yidhi war maxaad ii soo dhibtay oo ii soo kicisay markaasaa saa'uul wuxuu ugu jawaabay anigu aad baan u dhibbanahay waayo reer falastiin baa ila dagaalama oo ilaahna waa iga tegey oo marna iima jawaabo oo nebiyo iyo riyooyin midna igulama hadlo sidaas daraaddeed ayaan kuugu yeedhay inaad ii ogaysiisid waxaan sameeyo markaasaa samu'eel wuxuu yidhi war adoo og in rabbigu kaa tegey oo uu col kuu noqday maxaad wax ii weyddiinaysaa oo rabbiguna wuxuu samaystay wixii uu iga hadlay oo rabbiguna boqortooyadii gacantaada wuu ka dilaaciyey oo wuxuu siiyey deriskaaga kaasoo ah daa'uud maxaa yeelay waad addeeci weyday rabbiga codkiisii cadhadiisii weyneedna camaaleekh waad ku dili weyday oo sidaas daraaddeed baa rabbigu maanta waxaan kuugu sameeyey oo weliba rabbigu wuxuu adiga iyo reer binu israa'iilba u gacan geli doonaa reer falastiin berito adiga iyo wiilashaaduba anigaad ila joogi doontaan oo rabbiguna wuxuu ciidanka reer binu israa'iil ku ridi doonaa gacanta reer falastiin markaasaa saa'uul haddiiba kulligiis dhulka ku dhacay oo aad buu u cabsaday erayadii samu'eel aawadood oo itaalna kuma jirin waayo waxba ma uu cunin maalintii oo dhan iyo habeenkii oo dhanba markaasaa naagtii u timid saa'uul oo aragtay inuu aad u naxsanaa oo waxay ku tidhi bal eeg anuu addoontaada ah codkaagii baan maqlay oo anna naftaydii baan biimeeyey erayadii aad igula hadashayna waan maqlay haddaba waan ku baryaaye bal adna codkayga maqal anoo addoontaada ah oo in yar oo kibis ah aan hortaada dhigo oo adna cun si markaad tagtid aad xoog u yeelatid laakiinse wuu diiday oo wuxuu yidhi anigu waxba cuni maayo laakiinse addoommadiisii ayaa naagtii kula qasbay markaasuu codkoodii yeelay oo intuu dhulkii ka kacay ayuu sariirtii ku fadhiistay oo naagtuna waxay guriga ku haysatay weyl shilis koolkaasay haddiiba degdegtay oo soo qashay oo haddana bur soo qaadatay oo cajiintay oo waxay ka dubtay kibis aan qamiir lahayn dabadeedna waxay soo hor dhigtay saa'uul iyo addoommadiisii wayna cuneen kolkaasay kaceen oo isla habeenkii bay tageen